أيها الإخوة والأخوات waxaa farxadu ah walaalihiin shabakada manhaj online inay idiin soo bandhigaan muxaadarooyinkan qiimaha badan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين fadlan ku soo dhowaada fadhigii saddexaad
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين walaalayaal ilaahay baa mahadle subxaanahu wa tacaala nimcooyinka faraha badan le ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ina siiyey waxaa ka mid ah culummada cilmiga iyo diinta inoo bayaamineysa xalay iyo caawa saynu hore iclaanka ugu aragnay waxaa inoo socday eh, nadwadii aynu markaa uga magac dhignay hadalka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi an ittabic milata ibraahiima xaniifa walaalayaal waxaynu qaadanaynaa caawa majliskii labaad waa muxaadaradii labaad muxaadarada ciwaankeedu waxa uu yahay alilxaad khadaruhu wa subulu اlwiqaayati minhu ilxaadka iyo dhibaatadiisa iyo qaababka laskaga ilaalin karo waxaa marti inoogu ah sheikh adictor cuhmaan macalin maxamuud waxaa kaloo marti inoo ah sheekheenna asheikh alwaalid abdilkariim xasan xoosh xafidahu اllahu tacaala waracaah muxaadarada ayaynu kusoo dhoweyn doonaa in sha allahu tacaala dictoorka walyatafadal ishaykhu mashkuura wamaajuura biidn اllah
بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار موضوع محاضرada sida walaalkan sheegay waa alilxaad khaطaruhu wa subul wiqaayati minhu ilxaadka hadda aan ka hadlayno macnihii caamka ahaa ma ahan oo macnaha caamka ahi waa hadda mayl iyo inxiraaf oo loo isticmaalo mararka qaarkood arrin faaxisha oo qofku uu ku dhacay oo qur-aanka iyo sunnadaba lagu sheegay iyadoo aan laga wadin alla inkiraadiisa ama wujuudkiisa in la diido ahlu cilmiguna ay isticmaaleen laakiin hadda waa isilaax mucaasir ah waa mafhuum waayahan dambe lagu heshiiyey oo laga wado inkaaru wujuud illaah yani in la inkiro allihii khaaliqa ahaa ee khalqigan isagu abuurtay alla wuxuu yihi am khuliquu min gayri shayin am hum اlkhaaliquun nimanka mushrikiinta ah ee bachiga inkirsan ma waxaa la abuuray khaaliq la-aan yani khaaliq ma lahan miya iyadoo wax abuuray aysan jirin miyay iska ahaadeen am hum lkhaaliquun ma iyagaa naftooda abuuray culamada qaarkoodna waxay yidhahan am hum lkhaaliquun waa caam oo miyagaa wax abuura de maba abuuraan wax tanaaba sii daran in macnaha la sheegto iyaguna ma sheegane inay naftooda iyagu abuureen yaa aada maaragtay baatilnimada ugu sii xoog badan sababtoo waxaan jirin waxaan jirinba say wax u abuuraan marka maba jirinba marka hore say wax u abuuri karaan marka iyaguna isma abuuri karaan wax kalena ma abuuri karaan haddii marka labadaas wej ay bureen xujadii waa ay ku quntay dadkaas inay leeyihiin allah abuuray oo ay waajib ku tahay inay rumeeyaan oo ay waajib ku tahay inay cibaadada u keli yeelaan maadaama isagu uu abuuray alla wuxuu noo soo diray rasuulkeena moxameda sala allahu alayh ali wasalam diin dhammaystiran buu la soo diray oo xujajta iyo baraahiintu ay ku dhan tahay waxla wixii muslimku ay u baahan yihiin waad ka helaysaa qur-aankii iyo sunnadii laakiin dadkii xoogaa waxaa dhici karta in fahamkoodu uu qaasir uu noqdo markaasaa culammadu masaa-isha si gaar gaar uga hadlaanoo mawduucaad gaara maaragtay tasniifaad ku sameeyaan oo ay wax ka qoraan marka waxaad arkaysaa kutubta caqiidada lagu laga qoro oo kale qaarkood inay maaragtay ka hadlaan wujuudka alleh oo ay yidhaahdaan annagu hadda khalqigan aan u jeedno oo aan annagu ka mid nahay waa kuwo yimid ama la ahaysiiyey iyagoon marka hore jirin waxaan marka muxdadka la yidhaahdo laa budda lahu min muxdit bay yidhaahdaan marka mid isagu abuuray oo ahaysiiyey oo keenay waa inuu jiraa yacni caqliga yaa wuxuu khasbayaa in muxdadkii aanu jiraynin ilaa muxdadkii inaanu jiraynin ilaa muxdit inuu jiro maogi waa arrin caqli ah oo caqligu u keensanayo rasuulkeenana salى الlaه alيه wasalama waxaa alla uu siiyey mucjizaad oo uu qur-aanku ugu horeeyo qur-aankan mucjizka ah ee dadkii bulaqada ahaa ee balaaqada ku dheereeyey aftahanimada taxadi lagula sameeyey oo la yidhi suurad kamida ma keeni kartaan markaasi ka cajizeen marka hore waxaa lagu bilaabay yani qur-aanka dhammaantiis oo kale inay la yimaadaan waxaa k ku xigay in la yihi toban suuradood la imaada awood uma laha suurad keliya la imaada qur-aankii oo kale ah haddaad run sheegaysaan lama imaan karaan waxay taasi tusinaysaa qur-aankaani in laga soo dejiyey allah xakiim caliim ah oo basharku aanay shaqo ku lahayn rasuulku sal la alay slam qur-aankan shaqada uu ku leeyahay waa maxay waa inuu yahay mubaliq waxbuuna soo gaarsiiyey rasulka sal qur-aanka waa lagu soo dejiyey asaga waana uuna soo gaarsiiyey wax uu ku leeyahay male qur-aankan rasuulka sal la alay slam waa hadalka alleh marka bashar keliyuhu qof keliyuhu qur-aanka lama imaan karo khalqigoo dhan hadday kulmaanna oo isu yimaadaanna oo isgarabsadaanna qur-aanka lama imaan karaan waa ay ka cajiseen ilaa iyo maantadan la joogo caajis baa laga yahay taasaa kuugu filan xujo in maaragtay allah uu jiro sababtoo ah waxbaan ujeednaaba mucjizaadkii ambiyada la siiyaan ujeednaa oo rasuulka sal l slam mucjizaad daahira la siiyey oo cajaa'ib badan oo naloo soo naqliyey oo sunnadii lagu soo naqliyey geedkii uu maaragtay ka khudbaynaayey yaa maaragtay xaniin u sameeyey oo sawd uu ka soo baxay rasuulku sala alla alay slam biyo la-aan intay dhacday yuu weel yar biyaha farihiisa geliyey markaasaa biyo maaragtay ka soo burqadeen markaasaa jeish dhan yuu waraabiyey rasuulku sal alla alay slam mararka qaarkood biyaha yar ee la isticmaalay waxaa dhacday in aanay wax iska bedelinba maba nuqsaaminba laakiin baraka alle xaggiis ka timid yay ahayd maaragtay mucjizadaasu waxaa dhacday in ay aayad ka dalbeen rasuulka sala اllahu alay wasalama kadibna dayixii laftiisu uu kala dhambalmay dayixii u jeedeen markaasaa dadkii arkeen dhooda ku arkeen rasuulku sala اllahu alay slama waa u ducayn jiray markaasaa isla markiiba alla ajiibi jiray marka mucjizaadkii rasuulkeena sal ly slama aad bay u fara badnaayeen oo tusinaaya in alla uu soo dirtay oo alla uu leeyahay rasuulkana run buu sheegaayaa xaggayguu ka yimid qur-aankan uu idiin keenay waa hadalkaygii sidoo kale ambiyadii rasuulka sal l slm ka horreysay oo ahlu kitaabku ay nala qirsan yihiin nabiyullaahi muusa iyo ambiyadii ka horreysaba alle waa uu gargaaray ambiyadii kuwii beeniyena waa uu halaagay markaasaa dhulkii lagu halaagaba la yaqaanaa oo uu noqday wax la kala naqliyo oo qaarkood ay sacuudiga ku yaallaan qaarkood yamantan ay ku yaallaan qaarkood meelo kale ay ku yaallaan meelihii dadkii kufaarta ahaa ee ambiyada alle ku caasiyoobay ee ku gaaloobay lagu cadaabaaba dadku yaqaanaanba waaba la kala dhaxlayba oo wax qarsoon ma aha fircoon baa la halaagay rasuulka sal sl nabiy llahi muusa iyo atbaacdiisii waxaa la faray rasuulku muuse ahaa inuu baddi maaragtay uu garaaco markaasaa baddi ay kala baxday markaasuu ku dhex socday markii nabiy llahi muusa uu maaragtay ka dhammaaday baddi fircoon iyo jeyshkiisiina isagoo duulaaya oo le kuwan naga xanaajiyey waa inaan soo qaqabanaa markay baddii soo wada galeen yaani sidii nebi muuse ugu socdoo kale ugu socdeen ayaguna markay kusoo dhammaadeen ba alla ku gediye biyi markaasay maashoodeen oo halaagsameen waa wax iyadana dadku ay maaragtay tanaaqulaan oo ay maaragtay ka warqabaan kutubtii allana lagu sheegay marka ambiyadii allana mucjizaad baa la siin jiray wixii ka soo horjeedana waa la halaagi jiray xaqnimada alleh iyo wujuudkiisay taasi tusinaysaa marka adilada wujuudka alle tusinaysaahi xisaab ma lahan xisaab ma lahan waxaana ka mid ah kuwa ugu waaweyn ka mid ah samaawaadkan iyo ardadan aan ku noolna ee aada maaragtay muxkamka u ah ee idqaankoodu aada maaragtay u weyn yahay khaaliq la-aan ma ahaan karaan allah ba abuuray asagaana ilaaliya wuxuuba noo sheegay alleh in maaragtay samadana laga hayaba oo imsiku samaa an taqaca cala alard waa laga hayaaba inay dhulkii ku soo dhacdo marka waxaan socda ee qamarkii ah oo qoraxdii ah oo xidigahan ah kulli waa khalqigii ilaahay si mudqan ah yaana loo abuuray oo aada u qurux badan wax maaragtay cabas iyo fawdo isaga yimaadana ma aha iyo waxa mulxidiintu ay sheegayaano ay leeyihin waxaan waa iska ahaadeen adduunku wuxuu ka soo bilowday yidhahdaan hadda waxay isleeyihin iyagu waa ugu roon tahay waa ku fasiri kartaan adduunkan abuuritaankiisii waxay leeyihin marka hore waxay ahaayeen baashan cirbadda la yidhaahdo cirbadda maaragta dabuuska ay carabtu yidhaahdaan afkeedu oo kale yaa khalqigu u la ekaa maba ka weyneyn intaas markaasaa infijaar u dhac infijaarkii markuu dhacay yaa waxaan aad u jeedo oo samaawaad iyo ardo iyo xidigo iyo waxaas o dhan waxaasi ka samaysmaynay ku leeyihin marka bal wax ay ka hadlaayaan fiiriya waxay ka hadlaayaan milyaaraati sanawaad wax ka hor dhacay bay sheegaayaan yaa u sheegay ma wax yaa kusoo degaa shayaaiintu de alla waaba inkirsan yihiine marka ay leeyihiin saasuu khalqigu ka soo bilowday soo iyada lafteedu wax qeyb ah ma aha waxay inoo sheegaan haga keeneen waa bilowyaal waxay rabaan dadka inay siraan un moogta bal haddaan waxay kusoo deginoo alla aanayba rumaysnayn inay ka warramaan khalqigu sida uu kusoo bilowday moogta waa wax aada u liita oo caqli xumadooda maaragtay tusinaysa halkaas wax kasoo bilowda inay kuleeyihin bal yaa ogeysi waa been teeda kale infijaarku ma nidaam buu dhalaa mase baab buu dhalaa baab buu dhalaa marka ilxaadka hadda aan ka hadlayno waa kaas ah wujuudka alleh iyo jiritaankiisiiba in la inkiro marka mulxidiintu waa kuwa waa kuwa aan allah rumaysnayn oo rususha alla aan rumaysnayn rabbinimada alla ma rumaysna inuu cibaado naga mudan yahana ma ma ma rumaysna waxay ku leeyihiin kownkan aan ujeednay adduunyada aan ujeedno w way iska ahaatay addunyadu way iska ahaatay khaaliqla-aan bay iska ahaatay bay leeyihin maadadana sideedaba caalamku uu ka samaysan yahana waa wax azali ah weligeed iska jiri jirtay ku leeyihin marka kuwa haddee alla inkirsanna way jiraan oo toos u inkirsan iyo kuwa xoogaa shaki uu ku jiro maarata la adriye la yidhahdo anna wax ma ogin bay ku leeyihin muxasiladuna waa isku mid natiijadu waa isku mid marka kuwana waa shakisan yihiin kuwana waa maarata waxay ku leeyihin waa hubnaa ma jiray ku leeyihin alla wuxuu yidhi waqaaluu اtakhada الraxmaanu walada gaaladii qaarkood yaa waxay yidhaahdeen alla wuxuu yeeshay oo uu samaystay walad alla wuxuu yidhi laqad jiئtum شhayئa idaa waxaad la timaadeen wax aada u weyn takaadu الsamaawaatu yatabaطarna minhu oo cirarki ay maaragtay ku dhowaadaan inay jeexjeexmaan watanshaqu اlardu dhulkiina uu jeexjeexmo watakiru اljibaalu buurihiina ay soo dhacaan haddan dhicid macnaha burbur ah marka waxay noqonayaan wax maaragtay qururax ah andacow taasi maxay marka u dhacaysaa liajli an dacow inay alla u tiiriyeen an dacow liraxmaani walada walad inay u tiiriyeen taasa alla maaragtay saas maaragtay u sheegay sida uu maaragtay qadabkiisu uu u batay marka ay waxaas sheegteen oo arrintaas weynu maaratay ay u dhacayso bal maxaad u malaynaysaa kuwale alle maba jiraba kuwii waladka u sheegay yaa alla wuxuu leeyahy hadalka ay ku hadleen samaawaadkiibaa waa la burburi raba dhulkiina waa uu la maaragtay burburaya isaguna buurihiina waa soo dhacaya waa arrin aada u weyn marka waxaan ilxaadka la yidhaahdaahi dadka kuma badnaan jirin waagi hore wax aada u koobanay ahaayeen yuu ahaa dadka lagu sheego in maarata ilxaadka ay qabeen fircoon baa lagu sheegaa lakiin culamada qaarkood taas muranay ka keeneen waxay yidhaahdeen fircoon marka uu maaragtay is maarata moodsiinayo uu le wamaa rabb alcaalamiina iyo wuxuu diidan yahay aalihadii uu rumaysnaa waxaanayn buu diidan yahay ee waxbuu isaguna rumaysnaa laakiin wuxuu lahaa dee allihii weynaa dadku ma caabudi karaan waa in maarata meel lasoo maro annaga han lasoo maru leeyahy saasoo kale qaarkood ku fasiraan culammadu marka nimanka maaragtay yani gaalada qaarkood oo aan muslimba ahayn yaa waxay leeyihiin adduunka waa lasoo maray waana la soo arkay oo taarikhda waa lagu soo arkay magaalooyin aan xayndaab lahayn iyo magaalooyin aan daarar dhaadheer lahayn iyo magaalooyin aan madaaris iyo iskuulla lahayn laakiin weligeed lama arag bay leeyihiin magaalooyin aan macaabid lahayn meel uun maaragtay alla lagu caabudo macnaha alla caabudiddu waa wax maaragtay jiri jiray le weligeed macnaha waxay muujinaysaa ilxaadku inuu yahay wax daari ah dadkana ku yaroo aan ku badnayn laakiin qarnigii toddobiyo tobanaad ee miilaadiga iyo bilowgii qarnigii siddiy tobanaad ee miilaadiga kan gaalada markii xoogaa horumar xagga maaragtay sayniska i laga gaaray ee teknolojiyada yaa waxaa bilowday duulo leh alla ma jiro casriyadaas marka waxaa noolaa nin faylasuuf ahaa oo la dhihi jiray nica nica waa nin almaani ah waa jarmal filasuuf jarmal uu ahaa wuxuu dhintay kun iyo sagaalkii boqol uu dhintay waa bilowga qarnigii labaatanaad wuxuu aaminsanaa in xoogga la caabudo oo xooggu qadisi jiray wuxuu dhihi jiray oo uu ku hadlay waxbuu qoraa qoray ka mid ahaa dadka ducafada ee taagta daran iyo dadka maaragtay lixaadooda ay dhiman tahay wuxuu dhihi jiraa laga taklus baa iyada leeyihin waa ninka afkaartiisa gadaal dambe ay dabaqeen ninka la yidhaha hitler iyo musalini taur noocaas oo kalea jira dad aada islo isla weyn bay ahaayeen waxaana la sheegay horta fii aakhir xayaatihi inuuba waalnaaba waa u waashay bay yidhaahdaan mid waxaa jira isaguna la yidhaha yani farwid ay yidhaahdaan ama faroid isaguna wuxuu ahaa australia iyuu u dhashay namsa meesha la yidhaahdo tabiib wuxuu ahaa acsaab neerfayaasha iyo wax noocaas oo kalea asalkiisuna yahuud buu ahaa isaguna wuxuu dhintay kun sagaal boqol iyo soddon iyo sagaalkii marka taxliil nafsiya iyuu maarata mashhuur uu ku noqday carol markis in la yidhaha jiro isaguna jarmal ahaa kun siddeed boqol iyo siddeetan iyo saddexdii milaadiga iyuu dhintay waa ninkii shuuciyada aabbaha u ahaa soo ma maqli jirnina de dadka soo gaaray kolley dad waaweyn waa intu jiraane markis linan iyo angeles wax la yidhaha ay sheegi jireen shuuciyadii oo xataa waddankeenna maaragtay waa maarata ku faaftay hanti wadaag iyo waxbay dhihi jireen lakiin waxay qadisi jireen kuwaas shuuciyada keenay marka waa mid ka mid u ah saddexdaas shuuciyada aabbayaalka u ahaa ko darwin isaguna wuxuu ahaa caalim oo taariikh abiiciga ku takhasusay iyo georgiyay wax noocaas oo kalea oo reer ingiriisa buu ahaa wuxuu dhintay kun sideed boqol iyo siddeetan iyo labadii milaadiga ninka nadariyatu tatawur sheegay waa asaga oo wuxuu ku leeyahay dadku waxay ka yimaadeen daanyeeray ka yimaadeen buu leeyahay maca alasaf wuxuu doortay marka inuu yidhaahdo asalkaygu waa daanyeer laakiin naga asalkeennu waa aadam iyo xawaa isaga laftiisana asalkiisu waa aadam iyo xawaa laakiin shayطaan baa balaayo u qurxiyey oo beentaasu marka uu ku hadlay marka nimankaas waayahaas noolaa yacni waxyaabahan saynska la yidhaahdo iyo cilmiga la yidhaahdo oo maadiga ah yay aada maaragtay u lafaguri jireen iyo umuuraha nafsiga iyo umuuro iqtisaadiyay ka hadli jireen umuuro bulshay ka hadli jireen oo aan calaaqo lalahayn alla in la ictiraafo alla ma aana ictiraafsanayn waxaa taa ka qayb qaatay diinkii nimankan kirishtaanka ah oo isaguna khuraaf ay ka buuxday gaar ahaan quruntii dhexe aada bay marka isu laayeen dadkiina way laayeen iyagoo magac diineed sheeganaya mucaamalo xun bay kula mucaamaloodeen dadkii wax alla wixii yidhaahda maaragtay waxaad sheegaysaan wax ka duwan baa jira oo xataa ku saabsan adduunyadii iyo axwaasheeda gaalnimay ku xukumi jireen waana dili jireen marka nimanka cilmiga maadiga iyo ku takhasusay iyo keliya arrintu kuma koobnayne nimankan udabada laftooda macnaha suugaanleyda iyagana maaragtay ilxaadku waa uu soo galay oo qaar baa kitaabo qoro waxay leeyihin diinta iyo allaba waa dhinteen bay leeyihin ma garate diinkuna dadki wuxuu ka fogeeyey leeyihin dadnimadoodii buu ka fogeeyey leeyihin ninkan neje la yidhaahdo oo jarmalka aan hadda soo sheegaynay kitaab buu qoray uu leeyahay mowt lkhaaliq alacdam allihii weynaa waaba dhintay buu leeyahay macnaheedu macnaha ma jira buu rabaa inuu yidhaahdo ee waa jiray waa dhintay maaha diintuna waa fikrad ciyaar ciyaara buu leeyahay waana dembi laga gelaya nolosha mulxidiintii marka way soo bateen casriyadan dambe iyagoo leh waxaan kaniisaddu noo sheegayso dee cilmigu waa uu ka soo horjeedaa bay leeyihin ninka markis la yidhaha isagu kan shuuciyada keena wuxuu yidhi laa ilaaha yani khaaliq ma jiruu ka wadaa waalxayaatu maadda noloshuna waa maaddo keliya wax kale maaha wuxuuna yidhi oo kale oo laga hayaa diinku sidiisaba waa afyuunu shucuub waa wax muqadaraad oo kale ah dadkii yaa maaragtay lagu sirayaa buu leeyay dadkii maskaxdoodii maaragtay qafilayaan buu leeyahy marka waan wax ka jirin buu rabaa inuu yidhaahdo oo shacabkii diintu waxay ka dhigaysaa buu leeyahay kuwo wasilowayaal ah oo aan rumaysnayn awoodda ay leeyihiin inay waaqac bedeli karaan u leeyihiin ninkan froid la leeyahay sida loogu dhawaaqo waa laga badiyaa farwid qaara dhihi jiray nadariyad buu la yimi isaguna aragti buu la yimid uu leeyahay diinku sidiisaba waa iska wahmi wax jira maahu leeyahay dadku marka hore waa u baahnaan jireen buu leeyahay bilbilowga ahaayeen laakiin hadda looma baahno buu leeyahay sidoo kale kacaankii faransiisku waa ka qayb qaatay ilxaadku waa uu ka qayb qaatay sidoo kale britaniya lafteeda kacaan baa ka dhacay iyadana oo cilmaaniyadii la sameeyey waa un nooc iyaduna ilxaadkii ka mid ah diinta iyo siyaasadda hala kala saar marka la leeyahay marka ilxaadku meelo badan buu ku faafay maraykan iyo yurub iyo meelo kaleba acdaad maaragtay badan baa la sheegayaa laakiin dadka qaarkood aada u tadqiiqiyey isaayaadka waxay ku leeyihiin maya sida loo tahwiilina arrintu maaha ee waxaa dhici karta in america o dhan la yidhaahdo arma boqol kiiba laba aas aysan ka badnayn waxa maarata ilxaadka rasmigaa qaba marka reer galbeedka haddii aan xoogaa ka hadalnay muslimiintii maxaa ka soo gaaray muslimiintiina xoogaa baa ka soo gaaray wax duulduula yaa soo gaaray nimankii mulxidiinta ahaana dacwo xoog lay wadaan sidii ay dadka u duubsan lahaayeen waxaana arrimahaas hadda u sahlayba waxaan internet kale leeyahay iyo baraha bulshada iyo wax noocaas oo kalea way u sahlaanaatay wixay u diyaarsanaa inay dadka soo dhex dhigaan inay muran maarata dadka soo dhexgeliyaan oo ay tashwiish ku furaan ilxaadku marka madaaris kala duwan buu leeyahay kuwa leh anagu maaragtay cilmi iyo tijaabin yaan ku dhisannahay iyo kuwa leh anagu feker iyo falsafad baan ku dhisannahay marka shuuciyadii iyo daarwinyadii iyo kuwa maaragtay wadciya la yidhaahdo iyo oo wadciyadu marka waxay leeyihiin macrifo qofka maarata tijaabihiisa uu dareemi karo ka baxsan maba jirtay leeyihiin kuwa wujuudiye la yidhaahdaa jira oo leh qofka iyo xorriyaddiisa waa in aada loo qiimeeyaa lana rumeeyaa inuu awood u leeyahay wax walba inuu sameeyo nin sarter la yidhaahdo yaa hoggaamin jira marka iyaguna waa malaaxido kuwo waxaa soo baxay shaydaanka caabuda oo yani masar ayaan dhexdaasa lagu arkay meelo kalena inay joogaan waa dhici kartaa dowladdu markay nimankaa qabatay khubti fara badan bay samaynaayeen iyo waxyaaba aada u fool xun marka alla ma rumaysna lakin maca daalika shaydaankiina waa qadisayaan sababtoo ah shaydaannimaduu ku hogaamiyaa marka shaydaankay caabudaan duquus xun bay sameeyaan waa maaragtay dhiig bay iska keenaan xalaali xaaraani dama kala yaqaaniin dowladda mase markii ay qabatay caalamka reer galbeedku waa ay qayliyeen dadka maxaa xorriyaddooda loogu diidaa bay leeyihin nimanka shaydaanka caabudaaya waxay rabaan ha sameeyaani maxaa laga rabaa baa la leeyahay dadka wax baarbaaraa qaarkood waxay leeyihin ilxaadka waxaa loo qaybin karaa ilxaad maaragtay caaifi ah oo waxaa qofka ku bixinaya uu yahay xoogaa qadarkii alleh inuu ka shakiyo ilxaadka qaarkiisna waa mid maadi ah oo nacfidoon ah waxaana qofka ku bixinaya inuu jecel yahay inuu raaxaysto oo shahawaadkii uu dhex dabaasho oo aan laga celinin waxa uu ilxaadkaba ugu dhacaayo waa shahwa jacayl waxaa kaloo la dhihi karaa ilxaad waxaa jira maarata caqli iyo cilmi baan u nisbe sheeganaya le ama ama loo loo abtiriyo oo cilmigan maadiga science-ka loo abtiriyo oo falsafaad iyo wax noocaas oo kale ay leeyihin asbaabta marka keentay ilxaadka waxaa ka mid a dhalinyaradii qaar badan waxay leeyihiin dee gaaladii maaragtay aan diinka fiican lahayn iyo annaga hormartay leeyihiin oo ilxaadku uu ku faafsanaa marka annaguna waa inaan ku dayanaa bay leeyihiin sabab kale waxay tahay alqadaa waalqadar inuu alla hore wax u xukumay wax u ogaa oo uu qoray waxaan dhici doono o dhan yaa qaarkood waxoogaa maaragtay fahamkii uu ku cuslaaday gaar ahaan waxa alla uu samaynaayo xikmadooda in la ogaado iyo waxa alla uu sameeyey iyo afcaashiisa xikmada lama wada ogaan karo laakiin waxaan xikmad lahayn ma jirto alla wuxuu sameeyaa ma jiraan oo aan xikmad loo qasdaayo lahayn sababka saddexaad waa mid ka dha ka dha ka dhashay gaaladii la dhex degay sababtoo ah dhaqankoodii baa la arkay mulxidiintii baa maaragtay la arkay markaas iyagiina lagu ta'asuray waxaad arkaysaa soomaalida xataa meesha tagtay inay dacwoonayaan oo leeyihiin ilmihii waxaan ku aragnay ayagoo alla inkirsan haye maxay leeyihiin waxay leeyihiin de waxay noqonayaan maogtahay kuwan qowmuluud iyo wax noocaas oo kale ah ile waa wax xuquuqdii bani aadamka kamid aha la yihiyo waa in la rumeeyaabaa la yihiyo gaalada hadda waxay caalamka islaamka ku qasbayaan in qowmuluudka shaqadiisii ay noqoto wax la ogol yahay oo mubaax ah waa inaadan caayin wax kama sheegi kartid ma banaana in la caayo dadkaas xuquuqdaadoo kale ay leeyihin iyaga agtooda saasay leeyihin marka soomaalidii qaarkeed sheeganaysa waxay leeyihin wiilkii marka wixii buu dhex galay illa wixii waa loo qurqurxiyey ma ogtahay markuu qowmludkii wixii dhex dhex galo wuxuu leeyahay aniga alla ma jecla maadaama uusani jeclaynna dee anna rumayn maayo wuxuu rabaa marka isagoo qubxigaa ku jira oo maaragtay banaystay shaygaas muxaramka ah oo xaaraantinimadiisa shake aanu ku jirin in haddana la yidhaahdo been loo sheego la yihahdo alla waa ku jecelyahay ma diinka allah been laga sheegi karaa marka wax noocaas oo kale ah yaa ku batay dadki gaar ahaan kuwii gaaladaas ku noolaa makriga gaaladana da waa uu jiraa iyo malaaxidadaas laftooda makri fara badan bay samaynayaan laakiin makrigooda alla maarata waa uu naga qaban doonaa biidn illah haddii la dadaalo sababka afaraad waa maxay dadka qaarkood shahwadoodii bay jecel yihiin yacni akhlaaqdoodii in la kontaroolo ma rabaan taasna waxaa munaasab u ah ilxaadka in allah la inkiro xalaali ma jirto xaaraani ma jirto haddii maarata ilxaad uu jiro marka damiirkaadina yani ku xanuujin maayo maadaama allah aadan rumaysnayn marka waxaa la yidhi khalaas aan sidaa ku wadno horaana loo yihi ashahwatu saabuun shubha yani shahwadu waa midda sahasha oo fududaysa in shubhadu nafta bani aadamka ay soo gasho oo waxa uu jecel yahay ee xaaraanta ah yaa shubha u keena qofka mararka qaarkood ilxaadka waxyaabaha sababta u ah waxaa ka mid a sidaan horeba usoo tilmaannay nimankii reer galbeedka ahaa oo yidhi cilmigu wuxuuna tusayaa wax ka soo horjeeda kitaabka ay iyagu muqadaska u yaqaanaan ee la taxriifiyey kitaabkooda mararka qaarkoodna waxaa dhici karta malaaxidadu in wax aan jirin oo aa xaqiiqo ahayn ay islaamka u nisbash u tiiriyaan qof muslim oo maaragtay khaldamay ama jaahil oo iska hadlay yaa laleeyahy islaamku waxaasuu qabaa islaamkiina waxaa maaragtay lagu muxaakamayn karaa waa kitaabkii sunadii un bes laakiin dadku waxay sameeyaan laguma muxaakamayn karo dadku waa ay khaldamaan yacni saxna way noqdaan sababaha yani ilxaadka keena waxaa ka mid a in diinka islaamkii jaahil laga yahay maxaasintiisii wanaaggiisi iyo quruxdiisii aan maaragtay lagu baraarugsanayn hadday dadku marka diinkan usoo jeesan lahaayeen oo ay waxbaran lahaayeen oo ay ka kaaftoomi lahaayeen afkaaraha iyo aragtiyada gaalada iyo mulxidiintu ay wataan nin shaaciraha hadda koor wuxuu yidhi kalciisi fi lbaydaa'i yaqtuluha adama waalmaa'u fowqa duhuuriha maxmuulu yaani waxaad arkaysaa yaani geel dhulkaas bahgooyadaas socda oo u dhimanaaya oon dushana waxaa u saaran biyo de maarata geeli biyihii dushiisa saarna ma isticmaali karo moogta ma cabbi karo marka dadka iyagoo islaamka haysta yaa waxaa arkaysaa haddana u hanqaltaagaya gaalada iyo kuwii maaragtay juhaasha ahaa ee alla lumiyey mararka qaarkoodna mulxidiinta waxaa u keena inay ilxaad la yimaadaan waa kibirka ku jira iyo isla weynida ku jirta waxaanu ogeyn oo cilmigiisu aanu koobin waa uu iska dafiraa allana horuu wuxuu yihi bal kadabuu bima lam yuxiiطuu bicilmihi waxay beeniyeen waxaanay cilmigiisa gaarin sidoo kale waxay maaratay ku farxeen nimankaas gaalada ahi waxyaabahan cilmiga maadiga la leeyahay ay haystaan ilxaadku marka waxyaaba uu ku taagan yahay sida aan soo tilmaanay waxay ku leeyihiin waa aragtiyo cilmiyeed oo la tijaabiyey iyo midda labaad aragtiyo afkaar falsafadeed ah marka waxaan aragtiyada ay leeyihiin oo cilmiga ay ku sheegayaan waa waxaan sax ahayn oo maalan qarnigii siddeed iyo tobanaad iyo qarnigii sagaaliyo tobanaad wixii ay aaminsanaan jireen waxaa dhacaysa marka qaarkood in hadda la nasakho oo la yidhaha maya nimankaasi wax ay sheegaayeen wax kama jiraan nadiirada cilmiga ee saxda ee hadda jirta ahi waa saas saas waa si waafaqsan yani xaqii iyo islaamka marka nadiiraadkoodu nadariyaadkoodaas iyo aragtiyadooda maadaama aanay hadda waxay ahayn waa wax un maaragtay aan meel dheer wax ka arkin waayo nadariyaadka qaarkood xataa saxda ah aragtiyada qaarkood saxda ah ma fasiraayaan asalkii kownkan iyo meesha uu ka soo bilowday laakiin waxaa dhici karta un asbaaba iyo wasaa'id iyo calaaqaadka udhexeeyey wixii alla u abuuray uun in lagu ogaadaa dhici karta laakiin iyagu meel dheer bay la aadaan oo aanay gaarin nadariyaadki marka waxaa ka mid ah tan darwin oo kale oo uu leeyahay khalqigan hadda aan u jeedno yaani isagoo dhammaystiran lama abuurin ee wax markii hore wuxuu ahaa aada u yar buu ahaa kadib baa tatawur la sameeyey oo maaragtay tartiib tartiib kor loogu soxray marka waxaa jira bay ku leeyihin wax la yidhaha albaqaau lilaslax wixii wanaagsan unbaa hara iyo wax la yidhaha alintikaab اطabiici yani abiicadii baa wax dooranaysa wixii aan fiicnayn waa la tuuraya waa laga takhalusaaya saasaa marka sidii baashu usoo socoto malaayiin sana usoo socotaan saan noqonay bay ku leeyihin marka nadariyadan iyo aragtidan darwin malaaxido malaaxido fara badan yaa rumaysay oo leh insaanku sidiisuba khaaliq ma lahan ee uu tatawur soo maray buu saa ku soo noqday nadariyadan marka waa nadariyo macnaha aan sax ahayn oo kuu fasiri mayso noloshan dhammaanteed kuu fasiri mayso maalan xasharaadka oo kale xasharaadku waa wax yar yar waxayna yihiin boqol kiiba siddeetan yani makhluuqaadkan hadda aan u jeedno aawa tatawurka marka xasharaadka ku dhacay tatawurka xasharaadka ku dhacay aaway ile malaayiin sanaa la soo joogay haddii la yidhi insaankii tatawur ku dhacay buu saan u noqday xasharaadka tatawurkooda aawa maxaa loo arki waayo marka waxa ay sheegayaan waxba kama jiraan waxaan sudfada la yidhaahdo sudfad maxaa somaali lagu leeyahay ya ha yani waa waxun iska iska dhacay ya byjans ya isaga beegan ha iskaga beegan yani sudfadii yaa waxaa laga dhigaa inay jawaab u yihiin wax walba waxaas di war saas maay maxay ku dhacday kada waa sudfay isaga dhaceen waxaan waa iska dhaceen baa lagu leeyahy marka jawaab cilmigana maaha waa jawaab cilmigii ka soo horjeeda ile waxay ku leeyihiin wax maaragtay engegnaa oo aan nololi ku jirin waa sida dhagaxdaas oo kale iyo alwaaxdaas oo kale yaa laga yimid markaasaa wax nool la noqday insaankan mucaqadka ay aada u jeedo ee khalqigiisu uu cajiibka leeyahay alla uu wadna siiyey oo indha siiyey oo dhega siiyey oo yacni cajaa'ibka leh ee mucjizada ah iyo ku leey waxay ku leeyihin wuxuu ka yimid waxaan aan noolayn waxaan jirin buu ka yimid marka waa niman iska hadlay un waxyaabaha marka ay u yidhaahdeen maala anagu danyeerka oo kale aan ka nimid waxay ku leeyihin danyeerka marka loo fiirsado de jirooyin isku midaa nagu dhaca ama xayawaanka insaankii jirooyin isku midaa ku dhaca ayib oo waay marka maxaad qirdi u tihaahdeen maxaad u dhihi weyseen bahalkan jiirka la yidhaahdo jir dhahdaa soo maa ha bahalkan jiirka la yihahda laga yimid maxaa loo dhihi waayo ya ila ila isagaba maarata kansarku waa ku dhacaa maogta marka waa un hadal la isaga hadlaayo oo aan qiimo lahayn calaa kulli xaal markan ay leeyihiin infijaar cadiimaa dhacay kii haddaata aan sheegaynay oo cirbad afkeed yaa maadadu ay la ekeen asalka khalqigu waxay ku leeyihin curbad asalkeed waa wax saas u kooban bay ahayd bay leeyihin markaasa infijaar u dhacay waa shan iyo toban bilyan oo sano mar laga jooga infijaarkaas dhacay ku leeyihin wahda waa kalaam faadi mogto waa hadal un laska laska laiska leeyahay wa infijaarka marka waaa ka waaa ka yimid bay ku leeyihin kownkan baa tartiib tartiib uga abuurmay bay leeyihin waa yahay marka dabuuskaas xaguu ka yimid asagu dabuuskaas aad leedihiin caalamka oo dhan baa ka yimid asagu xaguu ka yimid dabuuskaasu iyo maaragtay afka cirbaddaas taa marka kama aysan jawaabin mana ka jawaabi karaan waxaa kaloo su-aal mudan maxay u xasilnayd oo isaga joogtay oo halbar infijaar ugu yimid waktigaa uu infijaarku dhacayna waxa ka duway waktiyada kale maxay yihiin haddii iraado wax kala rajaxaysa oo wax kala hormarinaysa aanay jirin maxaa waktigaa maaragtay ku soo beegay waktigaa qiimaha gaarka uu ka leeyahay waktiyada kale muxuu yahay marka nolol iyo caqli iyo daraan iyo in la yidhaahdo maaddo jaamid ay ka timid iyaduna wax caqliga geli kara ma aha marka waxaan sudfada la yidhaahdo oo la leeyahay oo isaga soo boodo dee sudfadii baa waxay noqotaba rabbi ayaga u noqoto rabbigay ka dhigteen ile wax walba iyadaa loo loo tiiriyaa moogta wax walba marka sudfadii yaa loo tiirinayaa waxay ku leeyihiin samadu sudfadaas unbay ku timid waxaan khilaafka jawigaa la yidhaahdo waa wax khaazaad ah oo alla uu dhulka ku difaaco si waxaas maarata meelaha fogfog ka imaanaya aanay dhulka dhibaato u gaarsiin sidoo kale waxaan maaragtay daktiga jawigaa la yidhaahdo waa ingiriiska waxaa lagu yidhaha atmospheric pressure waa wax isaguna asalku khaazaad iyo wax noocaas oo kalea waay daruurahan waa la helay bay ku leeyihin sudfo un baa lagu helay dhulkii wuxuu noqday wax lagu noolaan karo laakiin sudfuu ku noqday webiyaalkan aad u jeedo iyo badahan aad u jeedo iyo malaygan iyo bani aadamkan iyo acdaadaas munaasabkaa leh oo maaragtay maqalka alla uu siiyey ee wax arka ee qalbigan dhaqdhaqaqaya leh ee cajiibka leh ee dhiiggan leh maaragtay kurayaadka dam xamraa iyo la yidhaahdo anuu ad af soomaaliya kuma aqaano iyo kurayaad dam baydaa iyo oo aadka u badan waxaaso dhan waxay ku leeyihin sudfo uun yay ku yimaadeen caqligu sudfuu ku yimid bay ku leeyihin dareenku sudfuu ku yimid bay ku leeyihin marka qaanuunkan sudfada waa qaanuun baatil ah marka sidee marka wax sudfo la yidhaahdo ay xaqaa'iq nidaamsan u keeni karaan sudfadu ma keeni karto wuxuu ku leeyahay marka yani amileyay sheegaan culimmadu waxaad ka soo qaadaa buu ku leeyahay inaan koox danyeera ah guri gelinay markaasaan waxaan u dhignay waxaan taabka la yidhaha taabka ma soo gaarteen adinku inta combyuterka in waxaan la helin wax lagu qori jiraa la yidhaahdaa maalan iyo waraaqo markaasa danyaaradii marka loo fasaxay inay isaga ciyaaraan waraaqahaas iyo taabkaas markaasaan muddo kadib soo noqonay suurtagal miya in aalad walbo aalaadkaas ka mida aan ka helno gabay aada u qurux badan oo isku dubaridan oo gabayaalkii wixii ku hadli jireen oo kale ah ama ka qurxoon in daanyeeradii ay waxaa noo dhaliyaan ma suurtagal ma taha maya qof walba wuxuu leeya waa suurtagal maa aalada kaatibada haddaa cunug yar u dhiibto oo weli caqligaysanin oo waraaqdina aada u dhiibto iyada ma dhici kartaa kitaab masalan xisaabta laga qoray oo maaragtay riyaadiyaad ah inuu noo keeno wiilkaas yaray ma dhici kartaa maya waraaqo yar yar baan jeexnay oo mid walba xaraf uu ku qoran yahay oo aada u tiro badan markaasaa la gegediyey oo maaragtay warwareejiyey waan furnay ma la dhihi karaa waraaqihii mid walba xaraf gaar uu ku qornaa waxaa ka soo dhex baxay khudbad aad u xamaaso badan oo cajaab badan oo u fiican maya iyaduna waa mustaxiil aqliga bani aadamku saasuu leeyahay calaa kulli xaal marka waxaan sufsuftada la yidhaahdo yay uun ku marmarsiyoodaan oy maaragtay ilaah ka dhigteen marka maadaama sudfadii aanay sabab u noqon karin waxaan waxaa lama horaan ah in xoog uu jiro doonis ay jirto xikmad ay jirto oo allah wax sameeya oo awood leh oo khaaliqa uu jiro taasi waa lama horaan marka waxaa sudfada la yidhaahdo nidaam ma keeni karaan mulxidku sideedaba sida ahlucilmiga ay yidhaahdeen waa nin caqligiisu maaragtay dhiman yahay ama dabaal baaba la dhihi karaa sababto wixii wax ugu muhiimsanaa oo ah allihii khaaliqa ahaa ee khalqigan isagu abuurtay yuuba dafirsan yahaba nin waxaa jiri jiray ibnu raawandi la yidhaahdo markii hore yuhuudi buu ahaan jiray markaasuu soo islaamay markaasuu haddana ridoobay oo yahuudinimadii ku noqday kadib haddana yahuudinimadii uu ka sii baxay markaasuu mulxid noqday ibnu raawandi baa la dhihi jiray dahabi markuu u tarjamayay ninkaas wuxuu yidhi waxaa la sheegay mogta inuu aad u maskax badnaa wuxuu yidhi lacana allahu adakaa'a bilaa iimaan allah lacnaduu yidhi maskaxdan la sheegaayo ee iimaan laawayga ah ee iimaanka aan lahayn wa radia allahu can albalaadati waxaan xoogaa dadka doqonnimo iyo wax noocaas kale u yaqaanaan ama qof aan aad fahamkiisu xoog badnayn zakaagiisu uusan badnayn laakiin taqi ah taasna taasna alla allah ka raali noqdu yidhi nin araabiya yaa wuxuu fahmay wax aanay fahmin nimankaa falaasifadaa nija iyo lafoaziya iyo darwin iyo wax aanay fahmin buu fahmay aayadda daata aan ku bilaabaynay am khuliquu min gayri shayin am hum alkhaaliquun am khalaquu الsamaawaati walarda bal laa yuuqinuun si fiican buu maarata arrinkaa u fahmay waxaa la yidhi oo maxaad rabbigaa ku ku garatay baa la yidhi nin caraabi ah hadda waxma yaqaanade waa rarbaadiyin kuwaan nidhaahno waxma baran magaalana kuma noolaan markaasuu wuxuu yidhi albacratu tadullu cala albaciir baashan maaragtay digada ah waxay tusinaysaa yani geelii dhigay waاrawhu yadullu cala alxamiir saaladina waxay tusinaysaa dameerkii wa aahaaru اlaqdaami tadullu cala almasiir haddaad aragto raad iyo lugo meel ku sawiran maxay ku tusinayaan in meeshan lagu socday bay ku tusinayaan waxaan aanay iska imaanin marka wuxuu yidhi haddii kuwaasba saas wax loogu qaadan karo wax lagu ogaan karo fasamaaءun daatu abraajin wa bixaarun daatu amwaajin amaa yadullu dalika cala alcaliimi اlqadiir wuxuu leeyahay samooyinkan la buruujta waa xidigo ama manaasisha maaragtay yani qoraxda iyo dayuxu ay degaan ayaa la yidhaahdaa labaiyo toban lagu sheego iyo badahan hirarka u saaxiibka ama aadka u waaweyn oo khalqiga cadiimka ah miyaanay ku tusinaynin allihii cilmiga badnaa ee awoodda badnaa fitradaas marka wanaagsan ee alla dadka uu ku abuuray waxay tusinaysaa in dadkan khaaliq u abuurtay khaaliqina waa ay rumaysan yihiin khaaliqaas bayna la mucaamaloodaan markay dhib arkaan allay baryaan waa uu ajiibaa marka fitradii bani aadamka haddaan la leexinin ile dadka fitra lagu abuuraa moogta si xaqii waafaqsan baa loo abuuraa fitradu mid jasadigay noqotaa in hadda lugaha lagu socdo sow fitro ma ah madax haddii lagu socdo say noqonaysaa fitradu waa khilaafsantaha moogta fitradii marka mid yani khalqi khalqi ah baa jirta sidoo kale calaa kulli xaal fitro wanaagsan oo xaqii waafaqsan iyo alla uu dadka ku abuuray firadaas marka waxay maaragtay tusinaysaa in wax kasta oo gadaal ka yimid ee soo dariyey ay leeyihiin mid soo darisiiyey wax walboo la abuurana ay leeyihiin khaaliq sidaa darteed bal cunug yar garaac adugu dharbaaxo ku dhufo adoo maaragtay gadaashiisa ka imaanaya ee isqari marka ma dhaafi kartid wuxuu ku leeyahay garaacay hala keeno qofkii garaacay buu leeyahy sababtu wuu ogyahay waxaan maaragtay qof inuu sameeyey uu ogyahay oo waa fitro alla uu ku abuuray in wax kasta oo dhaca maaragtay muxdis uu leeyahay nadariyaadna ma yaqaano iyo falsafo iyo waxaan la daldalayo ma yaqaano cunugaas yare waa wax alla uu ku abuuray fitraة اllahi alati faطra الnaasa عalayha la tabdiila likhalqi الlah dalika الdiin اlqayim laakiin malaaxidada fitradoodii baa hallowday waman yurid illaahu fitnatahu falan tamlika lahu min allahi shaya alla miyaad ka difaaci kartaa adigu qofka alla uu fitnadiisa uu doono waxyaabaha ay maarata ilxaadka inu cuskadaan waxaa ka mid ah caqliga weyneyntiisa ay weyneynayaan aada bay u weyneeyaan caqliga oo waxay ka dhigaan inuu wax walba haleeli karo waxaana waxyaabihii jiray lagu koobaa maxsuusaadka wax la dareemayo un marka taasina caqligii iyo dareenkiiba ay khilaafsan tahay maxaa yeelay caqliga bani aadamku waa uu ka taag daran yahay inuu wax walba koobo cilmi ku koobo dareenkuna waa sidoo kale wax walba ma dareemi kartid wax derbigan ka dambeeya adigu hadda uma jeedid basarkaadu ma gaari karo marka wixii aanan arag anigu ma jiraan maaragtay ma dhihi kartid marka in saas maaragtay loo ictimaado xiskii iyo dareenkii wax saxa maaha marka wax walba in lagu fasira maaha caqligii iyo iyo dareenkii ruuxdan maa matalan alla anaga uuna geliye hadda caqliga iyo dareenkuba waa ay ka caajizeen in xaqiiqada ruuxda ay ogaadaan ma gara ma ma garanayaan waxaan xataa jaadibiyada la yidhahda jaadibiyada waxaan la yidhaahdo maxay dhihi jireen horta af soomaaliga cufisjiid may dhihi jireen ya macnaha in maarata ajsaamtu ay maaratay isu soo dumanto ma garatay oo wixii matalan kor loo tuuro ay hoos soo aadaayaan ilaa inuu xoog fara badan maarata la isticmaalo ma ogyi jaadibiyadaas way jirtaa bay kuleeyihin jaadibiyadana hadda waxay maarata ujeedaan maaha waxay he ujeedaan maaha mana inkiri kariyo ninkii mulxidka ahaa marka jaadibiyada qof ma aanu arag sidoo kale waxaan electronka la yidhaahdo ya yani khaliyada ama maarata darada marka lasii jejebiyo electron bay le electronkaas uma jeedaan iyagu haddana waxay ku leeyihin waa jiraan waa rumaysannaha bay kuleeyihin marka allah ma aanan arag sidaa darteed allah ma jiro wax saxa maaha wax jirana maaha e raadkii baad ku garanaysaa iyo afcaashi alleh iyaad alle ku garanaysaa yani adduunyadan iyo nidaamka ay ku dhisan tahay iyo itqaanka alle uu maarata ku abuuray ayaad ku garanaysaa marka ariiqadan ilxaadku waa ariiqo aada maaragtay u khaldan waana mutanaaqidiin oo tanaaqudkooda waxaa ka mid ah waxa falaasifadooda ay ku hadlaan way iska rumaystaan nin baa wuxuu leeyay waxbaan tijaabiyo shay saas baan wax u arkayoo saasaa arrintu ay tahay markaasaa mulxidka kalena uu leeyahay waa sax kow oo waxaan saxii maxaa u daliila hebel baa sheegay uu leeyahay taasna hebel kalaa sheegay taasna hebel kalaa sheegay markii muslimiintu ay waxyigii alle xaggiisa ka soo degay soo daliilsadaanna waxay leeyihin maya war cidlaha see u aqbalaysaa oo xaggaa cidla ka yah allihii khaaliqaaba maarata soo dejiyo waxyu maarata kusoo dejiyey rasuulka alleh waxyi baaba lagu ogaaday marka waxyigii wixii ku yimidna akhbaartii waxyiga ku timidna waa dafirayaan oo waa iska diidayaan akhbaarta ayagu kala warwariyaanna waxay ku leeyihin waa wax la hubo dee isagu ad ma aanu tijaabin hadde maadaama dareenkiisa isagu aanu ku gaarin muxuu u rumeeyey marka maa cilaan iyo fulaan ay ku hadleen marka tanaaqudkooday ka mid tahy marka qeybka laga warramaya saad u aqbalaysaan bay ku leeyihin waana haddii wax rususha ayna soo gaarsiiyeen sidoo kale waxyaaba ay wax ku dhisaan waxaa kumi ka mid ah shakiga waxay ku leeyihiin markaad shakido yaad yaqiin gaari kartaa bay ku leeyihin marka waxay ku leeyihin wax qalbigaada ku jiro o dhan ka tirtir wax walbana ka shaki markaas ba marka xaqiiqada ad ogaanaysa ay ku leeyihin marka nicmadii alla uu qofka uu galay iyo fahamkii uu siiyey iyo iimaankii qiimaha badnaa oo fidrada waafaqsanaa yaa la leeyahay iska masax ee maradka iyo jirada nimankaas qabsaday oo kale ku dhac baa lagu leeyahay marka waa un maaratay shaytaan ha ku hogaamiyo waayahay marka ay dadka ku siraayaan waxa laga leeyahay warnimayo hala shakiyo iyagu may shakiyaan waa kuwa ku dhegan mulxidiintu waxa ay u keeneen madaxdii ilxaadku waxa ay u keeneen waa ku dhegan yihiin shakina noogama jiray ku leeyihin de idinku dadka shakiyaad leedihiin idinkuna ka shakiyaad waxaa mulxidiinta aad ka soo qaadateen mogta waa in ma cadaalad samaysaan mogta aad bay ugu tacasubaan nadariyaadkooda meelnan ugama dhaqaaqaan marka manhajkan shakigu waa manhaj dadka lagu siraayo maogiye wax xaqiiqana maaha iyaga laftoodan kuma qanacsanaba hadday ku qanacsan yihiin so ilxaadkooda inay ka shakiyaan maahayn inay ka shakiyaan bay ahayd taasi marka waxay la mid tahay qof yaqiin haysta oo yaqiin waxaa la yidhaha mogta cilmiga yani xeesha dheer ee xooga badan ee wax maaratay labalaba qofka agtiisa aanay ka jirin aad u isagabaa yaqiin la yihahda qof marka yaqiin gaaray baa laleeyahay shaki taasi waxay la mid tahay qof laleeyahay warniyahow horta waxaa jirta daawo lagu daaweeye sunta sunta markuu qofka maarata ay gasho wax tiryaaq la yihaaha jira mogta ay kuleeyi maaqaan mararka qaarkood abeesada lafteeda laga keenaa mararka qaarkoodna meelo kalea laga helaa oo wax lagu daaweeyo marka tiryaaqu inuu si fiican u shaqaynaayo si aad u ogaato ya waryaha suntan cab iyadoo la yiri kale lamidta qofku waa fayowyaheeda waxa lagu tijaabinayo balferi alla caafimaad siiyey yaqiin buu haystaa markaas waxaa lagu leeyahay shaki waxay lamid tahay sunta cabay lamid tahay si aad daawadaa u tijaabiso laakiin annagu haddaan muslimiin nahay ictiqaad sugan baan ictiqaadsan nahay in alla uu xaq yahay oo uu haabit yahay oo uu jiro oo uu isagu cibaadada naga mudan yahay isagaana abuuray dalika biana allaha huwa alxaq ya alla uu leeyahay yani waxaa la ishaarayaa yani marxaladihii uu soo maray insaanka abuuritaankiisu suurat اlxaj iyo maaragtay in dhulka alla uu nooleeyo markuu dhinto kadib markuu rab kusoo do-o kadib oo wax ka soo baxaan kaasi marka wuxuu ku dhacay bisababi ana allaha huwa alxaq in alla uu xaq yahay oo uu haabit u yahay rasuulkii moxamed ana sal lla ly slam waa xaq isaguna wixii alla uu soo dejiyey rasuulkiisa uu kusoo dejiyena waa xaq aan shaki yar ku jirin wa bilxaqi anzalnaahu wa bilxaqi nazl ya alla u yihi xaqi baan kusoo dejinay qur-aankan xaq buuna kusoo degay wayastanbiuunaka axaqun hu suuratu yunus mar maaragtay bacigii laga hadlaayey iyo macnaha in dadkan kufaarta la cadaabi doono cadaabi ku waaran ay geli doonaan iyo cadaabkay inkirsan yihiin moogta marka alla wuxuu leeyahay wayastanbiuunaka war bay ku weydiinayaan axaqun hu war cadaabka aad noo sheegaysa waa lagu war aad leedahay maxaq ba wax jiro taabita miya qul waxaad tiraa i ha waa jira i macnaheedu waa nacam warabbi rabbiga waan ku dhaartay waa u jira waa laydin cadaabi doonaa haddaad rasuulka rumayn weysaan oo xaqa aad qaadan weysaan aakhiro cadaabaad ku waartaan baad geli doontaan marka waxaan leenahay haddaan muslimiin nahay famaada bacda alxaqi ila adalaal xaqii wax ka dambeeya miyaa jira oon baadi ahayn marka waxaan ogaanaynaa in ilxaadku uu yahay midka cilmiga burburiya cilmigii saxda ah ee xaqa ahaabuu burburiya wuxuu maaragtay sallaan u yahay waxaan ibaaxiyada la yidhaahdo in wax walba waa bannaan yihin la yidhaahdo oo maaragtay zinadii iyo liwaadkii wax walbaba ay xalaal dadki ay ka dhigtaan dee sariqadii iyo kullina iyaduna sidoo kale xalaal bay noqonayaan sababtoo akhlaaqi ma jirto alla maarata laga hibeysanayo iyo alla laga cabsanayo iyo alla maarata xaq dhowraayo iyo haddii la rumayn waayey waxay noqonaysaa ibaaxiye iyo fawday noqonaysaa dadki marka noloshoodu maba hagaagaysaba marka haddaan diin ahaanba loo diidin adduuny ahaan waa in loo diidaa nimankaas oo loo loola diriraa nimanka mulxidiinta ah waa in adduunyadeennu si ay noogu baaqi noqoto oo ay maaragtay mid xoogaa mundabit oo macquula noogu noqoto waa in nimankaa aan iska dhicinaa marka ilxaadku marna ma keeno yani qalbi xasilan keeni maayo tumaaniino keeni maayo liibaan keeni maayo oo dadka maaragtay intixaarka sameeya ama iyagu isdaldalo isdila waxaa ugu badan kuwaas mulxidiinta ugu badan marka dowladaha ilxaadku uu ku badan yahay waa dowladaha intixaarku uu aadka ugu badan yahay sida jaban oo kale kuuriya oo kale finland faransa denmark sweden marka yani adduunyo way haystaan oo addunya la-aan haysta nimankaa lama laha noloshii baa cariiri ku ah lama laha laakiin dikriga allay ka jeesteen diinta allay ka jeesteen qofkii diinta alle ka jeestana fa ina lahu maciishatan danka iyo alla uu noo sheegay yani nolol ciriiriya yuu ku noolaanaya nin hadda maaragtay masri ahaa oo ismaaciil adham la dhihi jiray oo raggii bilbilowgii qarnigii labaatanaad dadkii ilxaadka ku dhawaaqay ka mid ahaa oo kitaab qoray wuxuu yihi limaada ana mulxid war maxaan horta mulxid u ah sideedaba ninkaasi waa isdila aakhirka baddayuu isku tuuray meesha iskandariye la yidhaha waa meel xeeb lama ogta baddi buu isku tuuray dardaaran buuna qoray oo de si aan loogu wareerin nimankii maxkamadaha iyo qaaliyaashii wuxuu leeyahay war nima anaa isdilay waxba ha wareerinina ko maxaan isu dilay buu leeyahay war noloshan baan maaragtay yani zaahidka ahay buu leeyahy waan iska nacay buu leeyahy dardaarankina wuxuu ku qoray aniga jusadayda jirkayga hala guba buu yihi hala guba sideedaba marka noloshaas ciriiriga ayay ku nool yihiin kuwan maaragtay marka qaarkood ilxaadka u sameeya qadartan aanay si fiican u fahmin darteed waxaan leenahay qadarkii alle waa la bartaa oo maarata shareecada qofka hadduu fiiriyo waa la baran karaa si fiicanna waa loo fahmaa wax walbana xikmad bay leeyihiin wax ficil kastoo alla uu sameeyana xikmad buu leeyahay laakiin wax walba inaad ogaato haddana ciladiisa iyaduna wax saxa ma aha waxba ha isku wareerinin masaaibtan iyo musiibooyinkan dhacaayana iyadana ma keenaan ama sharta adduunka lagu arkaayo ma keenaan in alla la inkiro sababtoo adduunkan waa imtixaan aladi khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala ya alla u leeyahy alla waa kii nolosha iyo geerida u abuuray si laydiin imtixaano kiinii camal wanaagsan wahuwa alcasiiz algafuur sideedana alle maaratay shar dhamaystiran looma tiiriyo washaru laysa ilayk yuu yihi maratay rasulka sal la alay slam haddii shar juziya aada aragto waa wax xikmado ay la socoto oo dhinac haddii laga fiiriyo khayr iyo wanaag ah marka dadka qaarkoodna waxay ku leeyihiin maxaa adduunkan sharu iga jirtaan maxaa raaxa iyo wanaag iyo wax walba maaragtay okay u ahaan waayeen bay ku leeyihin imtixaankii bay kasoo horjeedaa taasi mota dadkii imtixaankii la imtixaanayey yay kasoo horjeedaa marka waxaa runtii munaasib ahaa waktiga hadda ciriiri buu nagu noqday in laga hadlo adiladii maarata wujuudka alle tusinaysay si saan ka waasicsan in looga hadlay ku wanaagsanayd wa waxaa si fiican uga hadlay sheekh mucalimi qofkii masalan majmuucadiisa haysta wayna fiicnaan lahayd runtii in gaar loo daabaco risaalo uu caqiidada uga hadlaayo kitaab la yidhaahdo yusru alcaqiida yusru alcaqiida uu ku magacaabay si fiican buu u baxsiyey masaladan wujuudka alleh see marka malaaxidada looga hortegi karaa waxaa looga hortegi karaa in la ysu kaashado oo dadkii cuqaasha ahaa iyo dadkii culimmada ahaa iyo dadkii madaxda ahaa kulli meel looga soo wada jeesto sababtoo ah waa wax ummaddii baabi'inaaya haddaad aragto marka dhallinyaradeenna qaarkood oo ilxaadkii dhinaciisa u jeestay macnaheedu waa maxay gabood fal baa jira mas-uuliyaddii aan kala lahayn yaa la dayacay ama waalidkii baa mas-uuliyaddii dayacaaya oo aan ka ilaalinayna ciyaalkii wixii maaragtay beladaan u keenaayey ama macallinkii maaragtay dadka wax baraayey yaan si fiican maaratay wax ugu sheegaynin ama jaamacaddii baan maaragtay dowrkeedii aan maaragtay ka soo bixin ama waxaan iclaamka la yidhaahdo yaan maaragtay isagoona dowrkiisii gudanin marka qolo walba waa inay dowrkoodii ay gutaan oo dadkii laga ilaaliyaa inay waxan ku dhacaan oo qof walbaba diinkiisi uu ku dadaalo haddii qofku uu qur-aanka akriyo oo uu macnihiisa uu barto iimaankiisu waa u ziyaadaa wa kayfa takfuruuna wa antum tutla calaykum aayaat اllahi wa fiikum rasuuluh yaa low leeyahy seed u gaaloobeysaan iyadoo aayada alla ladinku akrinaayo rasuulku inuu idinla joogo hadda sunada rasulka sal l slam yaa nala joogta kitaabka alla waa kana waa la akrinaya qofku marka taa hadduu helo hanuunkii buu ku dhex jiraa qad taraktu fiikum maa in tamasaktum bacdahu in ictasamtum bihi kitaab allah qad taraktu fiikum maa lan tadiluu bacdahu yani waxaadan dhumaynina isaga gadaashiisa inkaga tegey haddii aad ku dhegtaan waa kitaabka alle xadiid kalena wuxuu ahaa waxaan idinkaga tegay laba haddii aad maarata ku dhegtaan aadan lumaynina waa kitaabka le sunadii walan yaftariqa kalena tegi maayan xataa yarida calaya alxawda waa kii maaragtay daara qutni iyo keyrkiis ay wariyeen kaas laakin taraktu fiikum maa lan tadiluu bacdahu in ictasamtum bihi kitaab allah waa muslim baa wariyey waa xadiis jaabir marka dadka waa in maxaasinta islaamka looga sheekeeyaa oo islaamkoodii la jeclaysiiyaa si aanay ilxaadka ugu dhicin caqiidadii saxdeed waa dadki waa in la baro oo khudbooyinkii duruustii maaragtay ilxaadkaas lagula dagaalamo waxaa muhima in iskuullada la dhiganaayo yani maadadii shareecada iyo mawaaddii shareecada ka sheekeyneysa in la xoojiyo oo qiimo loo yeelo haddii maadadii shareecada iyo diinta maaragtay ay noqoto wax muhamash ah oo dhinacaas ka yaalla oo aan la qiimeyneynin oo aan darajo wanaagsan lagu saxaynin oo aan aada muhim u ahayn ardayga baasidiisii macnaheedu waxay noqonaysaa diinkii in la fudaystay noqonaysaa taasina waa waxyaabaa dadka diinka ka fogeeya ayay ka mid tahay shubuhaadka iyo wax noocaasoo kalena waa in laga fogaadaa dhalinyaradu waxaad arkaysaa waxay leeyihin anagu caqli baan leenahay wax fiican wax kala kala garanayna markaas waxaa dhici karta in mawaaqiicdii mulxidiinta iyo wixii la halmaalay intay galaan ay dhegaystaan mar wuxuu sheegayaan fiirinaya bay leeyihin mana banaana inaad dhagahaada makaniso shubhadii ilaa qof xoog leh oo wax yaqaano oo inuu radiyo u dhagaysanayo ma ogiye qof kale uma banaana dhallinyaroy dhagihiina iyo qalbigiina ha u furinina shubahaadka waxaa arrintaa maaragtay kaaga filan xadiidkii rasuulka sala alla alay slam uu yidhi man samica minkum bidajaali qofkii adinka in ka mid ah ee dajaal maqla falyana canhu ha ka fogaado oo ha ka cararo oo qofkii dajaal buu u imaanayaa soo isleh waxbaad fahmaysaa oo kuma dhunsan karo markaasa shubahaadkaas uu ku furaayo darteed yuu marka uu dajaalka ku raacayaa dajaal marka haddii aad maqasho buu ley rasulka sal slam ka fogow hadhihin anu wax baan garanayaa caqli baa ilaahay siiyey ima siri karo dajaal ee balan soo arko may ha u dhawaan agtiisa tegi shubahaadkaas uu wato waa lagu dagmaa waana lagu sirmaa waxaa kaloo muhima in dowladihii muslimku ay xukunka islaamka ku fuliyaan dadka ridooba ee dhinaca ilxaadka aada ama maarata diimo kala gala oo in allaha la yazacu bisulطaani maa laa yazacu biاlqur'aani ya cusmaan ibn cafaan laga wariyey yani sulطaanku marka qaarkood wuxuu dadki ka celiyaa waxaanu kitaabku aanu ka celin le kitaabku mugta asago isma wada eh waa in la abaqo kitaabki oo dowladda ay abaqdaan dikriga alle waa in la badiyaa oo alla xusuustiisa maaragtay la badiyaa waswaaskana la iskala dirraa rasuulku wuxuu yihi sala اla alay slam sida xadiiska muslim ku jirtay laa yazaalu الnaasu yatasaaءaluuna xata yuqaal hada khalq اllah aw hada khalaqa allahu اlkhalqa waan waa ujeednaayo alla khalqigu waa uu abuuray dadku waxbay isweydiinayan marka alla khalqigu waa abuuray waa abuuray waa ujeednaa ee faman khalaqa allah alla yaa abuuray faman wajada min dalika shay-an qofkii taa maarata wax kamid a hela falyaqul aamantu biاllah allaan rumeeya yihahdo yaanu maskaxdiisa kusii wadwadin waxaas marka inaad maarata acuudu billahi min ashayطan rajiim aad tiraahdo axaadiis kale aad tusinaysa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad inaad tiraahdo yani inaad dhinacaada bidx aad maaragtay anduuf u tufto tuf aad tiraahdo oo laga cawdu bilaysto waa waxyaabaha maarata waswaaskaas looga baxay ka midta marka wuxuu qofku u baahan yahay diintiisa inuu barto kuna camal falo cibaadadina uu ku dadaalo ahlu shubaha iyo ahlu shartana uu ka fogaado oo aanu maaragtay mukhaalataynin oo aanu la saaxiibin oo aanu websaydyadooda aanu gelin marka kelmaddeedi intaasi ku kooban tahay haddii ala yihahdo shee abdikariim baa noo tacliiqin doona biidn illaah jazaahu llahu khayra wabilahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin w sala allahu waslama calaa nabiyina muxamed مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين